magacaydu waxaa la yidhaha gaaran cabdulaahi sheekh waxaan ahay beeraley gaarisa county ka tirsan waxaan nahay hadda aan ku hadlaynaa afka beeraleyda midda koowaad markaan ka hadla beeraleyda gaarisa county aad baan u lidannahay waxaan u lidannahay waddanka kenyada kale wayna dhaantaa oo ay hormartay waxaana hormariyey ee waddankooda abaaro badan iyo dhibaatooyin badan ma laha codsanaynaa aan dowladda ka codsanaynaa national government iyo county governmentba in ay beeraleyda midigta siiyaan oo wax u qabtaan ee wax u qabtaan horumar leh waxaa jira irrigation baa lagu leeyahay beeraha hadda meelahan matooro yaryar baa yaa la saaran webiga matooro yaryaraa shidaalkoodii baa cirka wixii aad soo saarto kuma filna dadka waxaad soo saarto ma soo saari kartid waayo ma qaraama garayn kartid waxaad qaraama garayn karto waxaa qaraama garayn karta ma laha shidaalkii baa cirke abuurkii baa cirke materialkii o dhan baa cirke marka qofkii wuxuu ku fiirsanayaa beertiisa geedaha cambe iyo wax yaroo coos iyo wax ku barbeeroo sacoha ku fiirsan ma waxa soo saari karta ma laha dowladdina uma haysa maalgelin midda kale markaan ka hadalno county government toban sana hadda joognaa toban sana ayaa hadda la marhayaa intii devolution u imaaday oo xagga beeraleyda xagga gaarisa county ismaamul ay u gaartay waxaan u malaynaa cilmiga agriculture dadkii lahaa ma jooga hadda ma joogaan waa wax dhintay ee wax ritaay garee waay xafiiska agriculture markaad tagto wax wax kuu qabanaya wax kuu sheegaya ma leh cimiladii waa isbedeshay ee, ee, horumarkii dhaqaalihii developmentkii waa isbedelay wax aad kala soconayso ma leh xafiisihii wax jooga ma laha midda kale kuma u filnaba tobankaas sane hadda annaga lagu leeyahay devolution baa hesheen oo dhaqaale countiga ay beeraleyda inay gelisa ahayd kuma filno hataa tobanka sane wixii maaliyad ahaan loo siiye haddii loo siiya beeraley kuma filnaanayso waxaana waa dad waddanka ka haray dadka kalaan ahayn marka hadda waxaan rabnaa codsanaynaa irrigation markii la samaynayo irrigationyo weyn oo webigan biyihiisa eh, ku dhacayn laama webiga ka galaayiin meesha kabini ka galaayiin oo badda ku qufmaya in dowladda ay furto mashruucyo weyn oo ay jeexdo irrigationyo weyn oo sidii bura irrigation ganaana saasoo kale loo sameeyo oo dhulka wax laga soo saaro xoog leh sifo cuntadii loo cunto badan loo helo marka waxaan rabnaa irrigation fiican oo dowladda aan dhul waan haynaa aan ku soo saarno aan ku soo saarno inay qarash shay aan qarash la gelinina ma kuu soo baxabo shaygu waa inuu qarash galo laakiin awoodda ilaahay baa hayaa dowladda hays qarashkaas oo kale dowladda hays bal inay dowladda waxaan rabnaa dowladda soo socoto inay nash- inay oo nationalka eh iyo county labadaba inay beeraley u diyaar noqdaan siday wax ku soo saar lahayd aan ku tirono waxaan u baahannahay beeraha iyo suuq- suuqgeentooda lo'da iyo suuqeeda ariga iyo suuqiisa ee maqaaraha iyo suuqooda geela iyo suuqiisa in nagala caawiyo haddaan nahay reer north eastern sidaasaan u baahan suuq looma hayo suuqa waxaan rabnaa ay dowladda dhinac u soo fiiriso oo wax soo saarka la kordhiyo da- beec loo helo oo meel ay u geeyaan la helo yaan ka codsanaynaa oo xag iyo xaggaba beeraha markay sheegtaan dhibkooda waxaa la rabaa in loo loo miciinaa la rabaa midda kale doorashaa soo socota waxaan ka codsan dadka gaaris nabadgelyada inay ku dagaalaan doorasho way imaani way tegi jiraankaada waa jiraankaada waxba yaana lisdhimin ninka ilaahay u qora unbaa heli ha lisbadbaadiyo dadka yaana lis- lisdhibaataynin doorasho way imaani way tegi nin alla ninka ilaahay u qora unbaa heli ehelnimada iyo walaalnimada iyo- iyo maaragtay rixinimada iyo maaragtay islaamnimada yaanan laga tegin soo socda election electionkaasna shan sano mar buu dhacaa xoogaa mar kastana waxaa dhacdaa buuqbuuq iyo rafaad fara badan codsiga aan jeedinayn dadka waxaan codsanaynaa inay kuuraha ku ridaan nabadgelya